waxaan oran karnaa arrintaa abaabulkaahi dowladda soomaaliya ee federaalka inayn ka madax bannaanayn ay maaragtay gacan ku leedahay arrintaa kusoo duuldaanka puntland waxaa kale oo jira ama hadda hore iyaduna u dhacdhacaya dhinaca waqooyiga waad la socotaan in waayadatan dambe sanduuqiyo wax la sheegsheegaya iyo maaragtay dhinaca buuhoodle iyo sanaag laftigiisa oo somalilan laftigeedu wado ee aad iyo aad baan uga xunnahay maanta oo lagu jiro kii la doonaya ummadda soomaaliyeed inay doorasho maarta wanman fowda ay gasho in la soo abaabulo puntland markii diiday oo aan sharci ahayn ee in la yidhaahdo markayadii caqabadha la geliyo dadka reer puntland meel kasta u joogo waxa weeye aadan aad iyo aad baa u mahadsan tahay soomaaliya waa dad wada soomaaliya jirkooda isu egyahay waana dad wada dhashay haddana meel kasta oo laga soo dogay meel kastaoo laga yimaada puntland diyaar waxay u tahay inay iska difaacdo meeshay joogtana uga tagto haddana garaacad kuma sugnaa waad ka waraysaa dadweynahana waxaan u sheegayaa garaacad inay hadda ku sugnayn nimankaa sheegaysid sababahay uga baxeen maa inay iska baxeen baqdintay ka qabaan awgeed ayay uga baxeen iyo ciidamada duljooga